ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa muqdisho ka daafuray shirweynaha iskaashiga dowladda ganacsatadii bulshada ee la khariirta ka hortagga qorshaha maalgelinta argixisada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadla munaasabadda ayaa dul istaagay khatartay leedahay maalgelinta argixisada siday dhib ugu hayaan bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in maskaxda fiyow aysan aqbali karin weli in ay jiraan dhallinyaro soomaaliyeed oo luuqaldaya aragti diimeed oo la khariirta inay dhibaateeyaan bulshada wuxuu tilmaamay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in horjoogayaashu iyagoo aysan diyaar u ahayn inay yimaadaan furumaha islamarkaana ku dhuumaalaysanayaan godadka hoostooda war diinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel ay aysan fahamsanayn ee canugan yare inta leeg uu soo fahmay muxuu yahay muxuu yahay hadduu si fiican qofku uu akriyo caqligiisa dib uu u hagaajiyo waxaa usoo baxaysa inuu yidhaahdo raalli ahow hadduu caqligiisa dib u fikro oo dhaho warniyow nimankii horjoogayaasha ama madaxda nimankana ee hebel ee hebel ee hebel ee hebel ee godadka ku jira ee isqariya ee aan dagaal gelin ee aan meel usoo bixin may ayagu isqarxiyaan may suunka isku xiraan may dadka may ayagu isdilaan waayo hebel ilmaha yararka ah ay isu loo laynayaan waayo haddii janno la aadayo maxaa jannada asaga ku diray hadduu qofku caadi maskaxdiisa u weydiiyo waxaa u soo baxaysa in uu meeshaa ka joogo mushkiladdu marka maxay tahay caatifadda oo kacsan iyo caqligii oo hurda innagu waxaan u baahannahay inaan caqliga la hadalno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhanka kale dul istaagay khatartay leedahay maalgelinta argixisada iyo lacagaha ay qaadaan ee xoogga ah taasi oo la sheegay inay ka qaadaan ganacsatada wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in xitaa qofka laga qaaday lacagtu uusan ogeyn in isaguu badbaadayo maadaama al-shabaab iyo kooxaha kale ay ku soo sameeyeen qaraxyo taasi oo boqolaal dadweyne meelay joogaan lagu qaraxyahay kadibna halkaasay ka dhalatay khasaaraha dhimashadii dhaawac
haddaan su-aalo yaryar isweydiino xoolahan dadka bixiya ee nimankan ay ay dee ay loogu loogu tiriya inay yihiin ururka ugu xoolaha badan dunida ka urur ahaan hadda gaar ahaan ururadan oo maaragtay dhibka badan ee extremistiyaasha millions of dollarska ay haystaan xaggee ka keeneen ma cirkay ugu soo degtay uma soo degin xoola la siiyo waayo waxaan aaminsanahay ninety percent dad soomaaliyeed bay ka qaataan dowladda dhexe soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafo waxay wadda dagaalka la khariira ka hortagga maalgelinta waxaana bilowgii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu ku soo laabtay kursiga la qaaday tillaabooyin la khariira ka hortagga maaliyadda ama la dagaalanka maaliyadda ee ururada argixisada cabdulqaadir okey v o a muqdisho